faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhuree raadiyo cadaado qodobada maanta aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn maxamed nuur gacal oo ku guulaystay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ee maantay ka qabsantay magaalada dhuusamareeb xiisada colaadeed oo maantay ka taagan deegaano dhowaana ay ku dagaalameen laba beelood oo walaalo ah oo ka tirsan gobolka galgaduud warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada ceel cadde ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalamayaasha al-shabaab oo sheegaya in ay la wareegeen gaadiid dagaale iyo saldhigga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku lahayeen gobolka shabeellaha dhexe maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo shaaciyey in la dilay madaxii sirdoonka al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose dhallinyaro soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xabsi ku yaalla dalka iiraan baaqna u diray dowladda federaalka soomaaliya koox burcadbadeeda koonfur afrikaan ah oo muwaadin soomaaliyeed ku dilay gudaha waddanka koonfur afrika qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warka duhure ku dhegaysan doontaan u diyaar garoob asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhdu ay ku aasteensan tahay toddobiyo tobanka bisha koowaad janaayo sannada labada kun iyo labaatanka haatana warkii oo dhana maxamed nuur gacal ayaa ku guulaystay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinay xildhibaan faadumo cabdi cali way isku codaysa xildhibaan xasan maxamed yalaxow xildhibaan xuseen xirsi faarax xildhibaan ismaaciil mukhtaar nunnow xildhibaan xasan mire sabriye wuu codeeyey xildhibaan xaashi daahir diiriye wuu codeeyey xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa maanta doortay guddoomiyaha cusub ee yeelanaya baarlamaanka labaad ee galmudug kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kursigaas ayaa waxaa ku tartamaya laba musharax ee kale ah doctor maxamed nuur gacal iyo cabdinaasir aadan cusmaan waxaana ku guulaystay doctor maxamed nuur gacal oo ah musharaxa dowladda federaalk soomaaliya u watay inuu guddoomiye uu ka noqdo baarlamaanka labaad ee galmudug guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa ku dhawaaqay in natiijada doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug ay ku dhowaatay doctor maxamed nuur gacal oo helay konton iyo afar cod iyo cabdinaasir aadan cusmaan oo helay soddon iyo afar cod guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee baarlamaanka labaad ee galmudug sidoo kale wuxuu sheegay inuu hallaabo hal cod bismiillah
tirada xildhibaanada codaysay waa siddeetan iyo sagaal dhaanaana codadkii loo kala helay cabdinaasir aadan cismaan waxau helay soddon iyo afar cod doctor maxamed nuur gacalna waxau helay konton iyo afar cod hal codna waa xumaaday sidaas daraaddeed guddoomiyaha dowlad goboleedka galmudug oo sharcigaa waa ee baarlamanka waa maxamed nuur gacal wabilaahi barkat sidoo kale waxaa loo madlayahay in dib laisugu soo laabtay si loo doorto gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka galmudug waxaana gudoomiyaha ku-meelgaarka ee baarlamaanka galmudug uu sheegay in saacad iyo bar kadib dib laisugu soo laaban doono natiijada ka soo baxay doorashada gudoomiyihii baarlamaanka galmudug ayaa muujinaysa in weli uu furan yahay tartanka loogu jira xilka madaxweynenimo ee maamulka galmudug maadaama farqiga labada musharax u dhexeeya uu yahay sagaal iyo toban xildhibaan oo ay xildhibaanada baarlamaanka galmudug codka ay ku siiyeen musharaxa dowladda federaalka soomaaliya gadaal ee ka riixaysay ee ku soo baxay doorashada guddoonka baarlamaanka labaad ee galmudug warar dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeybo ka dhacay deegaano ka tirsanaa gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya deegaanka kuunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay duqeymo ka fuliyeen halkaasi wararka qaar ayaana sheegaya in duqayntan lala beegsadaya laba saldhig oo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka kuunyo barrow ee gobolkaasi saraakiil ka tirsana ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhankooda sheegay in duqayntaana lala birtilmaameedsaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab balse maysan shaacin magacyadooda mana jiraan xoge intaasi dheer oo laga helayo duqaynta ka dhacday deegaanka kuunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa diyaarado dagaal waxa ay duqeymo ka fulinayeen deegaano ka tirsan gobolada dalka qaarkood oo ay maamulaan dagaalamayaasha al-shabaab diyaaradaha soomaaliya duqeymaha ka geysta ayaa la rumaysan yahay in laga leeyahay wadamada maraykanka faransa iyo kenya kuwaasi oo bartilmaameedsada meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada al-shabaab iyo madaxdooda walow inta badan la sheego in duqeymahan khasaara uu ka soo gaaro shacabka deegaanadaasi ku nool dowladda maraykanka ayaa sare u qaaday duqeymaha ay diyaaradaheedu ka fuliyaan gudaha soomaaliya tan iyo markii xilka madaxweynenimo loo doortay donald trump oo dhowaan saxiixay go'aana kor loogu sii qaadayo duqeymaha ka dhankaha al-shabaab ee diyaaradihiisu ay ka fuliyaan gudaha soomaaliya xiisada colaadeed ayaa maantay ka taagan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud oo dhowaan ay ku dagaalameen laba beelood oo walaala xasan axmed maxamed ayaa ka warramay waa mahadsanta cumar warar kala duwan ayaa kasoo baxay saansaan colaadeed oo maanta ka taagan ee deegaanka duleedka bangeele oo maalin kore ay ku dagaalameen dad milashiya bileed oo halkaasi wada degaa cumarow ciidamo aad fara badan oo ka kala socda ee labada milashiya bileed ee halkaasi ku dagaalamay ayaa maanta laisku geeyey sida warar kala duwan ay nagu soo gaariyaan duleedka ee deegaanka bangeele ee gobolkan galgaduud maalmahan waxaa ku dhex jiro halkaasi ku sugnaa ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo ka soo mabaxay magaalada dhuusan marib ee caasimada galmudug waxayna halkaas u tageen siday u kala qaboojin lahaayeen dadka walaalaha ku dagaalamaya duleedka deegaanka bangeele si gaara meel la yidhaah meyro qalaf oo duleedka ka bangeele warar kala duwan oo saaka naga soo gaaraya deegaankaasi waxay kusoo warramayaan in ugu yaraan laba kun oo askari oo maleeshiyada islamarkaasna kasoo kala jeeda maleeshiyada ku dagaalamaya deegaankaasi in halkaasi ay isugu yimaadeen islamarkaasna laga cabsi qabo in dagaal xoog leh in dagaal xoog leh oo laba maleesho u dhexeeya halkaasina uu ka dhacay xiriiro kala duwan oon la sameynay waxgaradka deegaankaasi iyo sidoo kale dadka halkaasi ila ku agdhow waxay noo xaqiijiyeen in laga cabsi qabo in dagaal uu mar kale maanta dib uga qorxa deegaankaasi oo isku harfadhiyaan tan iyo markii halkaas dagaalka xoogan uu ka dhacay dhow bari ka hor labada milashiyo bari halkaasi wada degaa saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya oo aagaasi ku sugan islamarkaasna halkaas qorshoodu yahay inay kala qaboojiyaan dadka halkaas ku dagaalamaya oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen in ay haddana ku bixi doonaan sida halkaas loo kala qaboojin lahaa islamarkaasna xaaladda deegaankaasi loo dejin lahaa loona kala qaadi lahaa maleeshiyaadka ciidamada kusoo dhiranaya ee deegaanka bangeele duleedkiisa islamarkaasna waxay sheegeen in hadda kadib ay gacan bira ku qaban doonaan deegaankaasi laba milasho bile halkaas ku dagaalamaya wixii warar ka soo korana dhegeystayaasheena waxaan kala socodsiin doonaa wararkeena barnaamijka dambe soo socda ayaan kala socodsiin doonaa faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada ceel cadde ee gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay in ay la wareegeen gaadiid dagaale iyo saldhigii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya deegaanka xaaji cali oo hoos taga degmada ceel cadde ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka al-shabaab dagaalkan oo ay soo qaadeen al-shabaab ayaa warar kala duwan oo soo baxaya waxay sheegayaan in saacado badan uu qaatay sida ila deegaanka ah ay noo xaqiijiyeen wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaare labada dhinac soo kala gaaray waxaana dadka deegaanku ay ku soo warramayaan in la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan hase yeeshee uu goor dhow istaagay dagaal dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegay in saldhigga ciidamada dowladdu ay ku sugnaayeen ay la wareegeen islamarkaana ay haatan iyagu ku sugan yihiin saldhigga ciidamada dowladda soomaaliya ay ku lahaayeen halkaasi ma jirto weli wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku aadan weerarka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe deegaanka xaaji cali ayaana ah deegaana u dhow degmada cadale ee xeebta ah waxaana deegaankaasi iyo cadale ahaayeen gooba ayna al-shabaab soo weerarin tan iyo markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom la wareegeen lix sano ka hor maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa shaaciyey in la dilay madaxii sirdoonka al-shabaab ee gobolka shabeelle hoose cawile sayndhacadde ayaa ka warramaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xaqiijiyey in la dilay madaxii sirdoonka al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose kaas oo lagu bartilmaameedsaday duqayn ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maraykanka oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya sargaalka la dilay ayaa waxaa la tilmaamay in xilligii la duqeeyey uu ku sugnaa duleedka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose sida uu raadiyo cadaada u xaqiijiyey taliyaha qeybta booliiska degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ibraahin aadan cali waxa uuna sheegay in duqayntaasi lagu dilay madaxii sirdoonka al-shabaab kaas oo halis badan oo abni ku hayay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya taliyaha oo sii hadlaya ayaa intaa waxaa uu ku daray in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibadooda maamulka koonfur galbeed uu ku bogaadinayo inay sii wadaan howlgallada ka soconaya qeybaha gobolka shabeellaha hoose ee xiga dhanka maamulka jubbaland isagoo xusay in sargaalka la dilay iyo sidoo kale ragga la socdayba xilligaas ay ku howlanaayeen falal amniga halis ku ah sida uu yidhi halka ay ugu sugnayiin ugus khaasatan reer koonfur galbeed waxay ay markaas howlgalka toos ay ugu wadaan caasimada koonfur galbeed gaar ahaan kuwiya burul waxgiisa ma garatay runtii halkaas waxaa loogu garaa lagu garaacay madaabshee runtii waxaa halkaa looga gubay gaari iyo dhowr qofood oo markaas ka saarnaayeen ninkii meesha u duqeeyey ayaa halkaa ka dhacay ma garatay ninka ubeyda unbay kusoo koobeen laakiin magaca rasmiga insha allahu tacaala goor dhow waa soo bandhigi doona hadii la yaraayo laakiin ubeyda la yirahda ma garat inkastoo ay magac badan yihiin ay maga hal magac ayna haysanin laakiin magaca intaas lagu soo koobo hadda runtii runtii ninka wuxuu ahaa madaxa sirdoonka al-shabaab waa ma garat oo gobolka odhamiyaa gobolka si fiican runtii waa firdoobeen way kala carareen mar walba waxay ninkii hataa diyaarad shacabada dil mar walba ay moodaanba inay diyaaradii rasmiga ah ee dowladda xaggeeda ka socda ay moodaan iska cararayaan marka ay hadda waxay kusu isku aruuriyeen jubbooyinka halka howdka sida jilib iyo iyo meelaha yaqdaraawe ilaakaas isku aruuriyeen ma garan warkani ka soo baxay taliska ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku soo aaday xilli dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in howlgalla isdabajooga oo xagga cirka ah ay ka fulisay deegaano hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dowladdu ay tilmaantay in duqeyn ka dhacday deegaanka kunya barrow ee isla gobolka shabeellaha hoose inay ku dishay rag ka tirsan al-shabaab kuwaas oo xilligaasi ku howlanaa falal amniga halis ku ah islamarkaana ay bartilmaameedsadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibadooda oo maraykanku ugu horeeyo dhanka al-shabaab ma jirto wax wara oo ka soo baxay islamarkaana ay kaga hadleen weerarada ah kala duwan ee ka dhacay deegaanada gobolka shabeellaha hoose iyo duqeynta lagu bartilmaameedsaday madaxii sirdoonka al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose dhallinyaro soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xabsiyo ku yaala dalka iiraan ayaa baaqa u diray madaxda dowladda federaalka soomaaliya ku dhowaada siddeed qof oo soomaali ah ayaa muddo ka badan sannad waxa ay ku xidhan yihiin xabsi ku yaala xuduudda u dhexaysa dalalka turkiga iyo iiraan waxa ayna dadkaasi isugu jiraan rag iyo dumar qaar ka mid ah dadkan ayaana la sheegayaa inay ku xanuunsanayaan gudaha xabsiga ku yaala waddanka iiraan qaar ka mid ah maxaabiistan soomaalida ah ayaana hadda laga soo wareejiyey xabsiga ay ku xirnaayeen oo ku yaala xuduudda turkiga iyo iiraan waxaana loo soo wareejiyey magaalo u dhow caasimadda waddanka iiraan ee tahraan dowladda iiraan ayaana ku wargelisay maxaabiistana in la sii daynayo markii ay helaan dowlad matasha qaar ka mid ah maxaabiistan ayaana dowladda federaalk soomaaliya waxay ka dalbadeen in ay dowladda iiraan kala hadasho sii dayntooda waxayna sheegeen in dhibaatooyin aad u daran ay ku haystaan xabsiga deeq maxamed cali iyo fadxi shariif oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku xidhan ayaa sheegaya in xaalad nololeed iyo mid caafimaad darro oo aad u lidata ay ku haysato xabsiga qaarkoodna ayaa hadda xabsiga ku dhex xanuunsanayaan waxa ayna sheegeen in dowladda iiraan ay ku wargelisay inay xabsigoodii dhammaysteen islamarkaana ay ka warsugayso dowladda federaalka soomaaliya si ay meesha uga saarto waxa ayna sheegeen in marar badan dowladda federaalka soomaaliya ay kala hadleen sii dayntooda ilaa iyo haddana aysan waxba u qaban waxa ayna ka dalbadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax ugu qabato dowladda federaalka soomaaliya horta wallaahi walaal waxaan laga soo qabtay maxaa lii jiray een, een, xuduudda turkiga iyo iiraan u dhexaysa walaal markii hore waxaan ka baxnay maxay ahaydeen muqdishaan ka soo duulnay een, targetkeena wuxuu ahaa turkigu ahaa waxaan kusoo degnay kurdistaan een, kurdistaanaan kusoo degnay kurdistaan wixii ka dambeysay wax diyaarada maan helin laakiin wax dhula waxaan soo marnay xagga dhulka ah Een, iiraan markaan soo gelinay xagga xuduud dhulkaan ka soo galnay iiraan markaan soo galnay iiraan soo gelitaankeeda wax ciqabada ah aan la kulannay maysan jirin wallaahi walaal xaaladda xabsi dee lagaagama sheekeynayo maanta een, xaaladda xabsiga xaaladdan ku jirno weliba haddana xabsiga waddankaaga uusan xitaa ahayn oo xabsi haddana shisheeya uu yahay Een, xaaladda wallaahi xagga jiif xumo iyo cunto xumo labadaba darisaa lanahay walaal labadaba darisaa lanahay xagga cunto xumo iyo jiif xumo labadaba weliba caafimaadkaba caafimaadkaba xitaa xa- xagga caafimaadka xitaa aad baa uga liidana weliba gabdhaha qayb mid ka mid ah weliba dhiiggeeda aad u daadanaya xaalad xanuun haystaa weyd walaal duruufeen waan u sheegnay waxay noo sheegeen in maxkamadda aan soo aan xag maxkamad xitaa aan soo dhamaysanay iyo xabsi waxa la yidhahdaba aan kusoo dhamaysanay gobolkii hore ee lagu xiray ee gobol xuduudka ah ee oromiya haddaan ku xiran nahay caasimada meel kilomitir ahaan u jirta kotir sideed kilomitir oo remi la dhahayo markayna keeneen waxay noo sheegeen in maxkamad iyo xabsi baan kusoo dhamaysanay meeshii hore aan ku xirneen halkan aan nahay keliya dad micnaha dowladooda ka warsugaya in micnaha ay ka kaxayso oo halkan ay ka saarto nasiib wanaag marka wixii baa dheedkii baa ka dhacay ka dhicidii dheedkii ka dhacay baa inta badan xanuun badan ku keenaya waddankana waxay yidhahdeen haddaa dhakhtarna waa- dhakhtarna intaan ku qaylin maalintaan u daga xitaan oo iska ooyo aan u ooynin runtaan kala hadalnay dadka dhakhtar u kaxeeyay bay waxay yidhahdeen markii lasoo baaray xaaladda lasoo ogaaday waxay yidhahdeen, anaga kama saari karno waxaan garbaa ugu jira muddo hore ugu dambaysay dalkan laga isticmaali jiray wallaahi xanuun mar hadday meesha caafimaad dara tahay cuntadeena xun tahay jiifkana xun yahay dhammaan dadka kulli waxaan waxaan is dhihi karaa inay wada xanuunsan aniga kula hadlaya madaxaas ay xanuunay oo doctor hawaris maraa madaxa igu xirno madax xanuun awgiis caafimaadkan sidoo kale inta aad ayuu ugu liitaa oo maxay ahayd gabar ayaan ugu jirta aad u xanuunsan oo mar walba maxay ahayd dhiig baxayso sidoo kale inta kulligeenba caafimaadkeena tan ma ahan aniga sidoo kale inta waa xanuunsanahay neerba ayaa qabaa wax daawo ahna nalama siiyo oo nalooma ogolaanayo xataa in aan kiniini doonano inaan banaanka u baxno xataa isbitaal mana loo ogolaanayo aad ayaan u xanuunsanahay maya waa kala duwanahay ee markii aan u oyno aan dhahno wiilashaan doonayna inaan la hadalno bisana loo ogolyahay waxaan ka codsanaya inay xabsigan naga saaraan ay sida ugu dhaqsiyaha badan noogu soo gargaaraan meeshaan aad iyo aad ayaan ugu dhibaatoonay oo ay hadda sanadka wax yar ayaa noogu dhiman dowladda waa la hadalnay ilaa haddana wax wax noo qabta ma jiraan warkii duur aad kala socoteen raadiyo cadaada waa naga intaas tan iyo kulanti dambe warkan warka xiga duhur wanaagsan